La la la la. La la la la. La la la la. La la la.
طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا barnaamijka hoggaan kasta ayaad degeysanaysaan arrimaha qoyska ayaan markaasi dhegeystayaal diiradda ku saarnaa bishii barakeysneed ee ramadaan oo markaasi gabagaba ah oo maanta laga yaabo inay u dambeyso ama berri ama u berri ay ciid noqoto oo iyaduna markaasi gabagaba ah hoggaan kasta anigoo anuur maxamed ee idinla socodsiina waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal dhegeysigiina arrimaha qoyska ayaan markaasi diiradda ku saarnaa maanta waxaan markaasi dhegeystayaal diiradda ku saari doonaa barnaamijka arrimaha qoyska oo aan ku baraarujinayna waalidiinta in markaasi ay xasuustaan marka ilmaha aad wax usoo iibsanayso inaad markaasi u iibiso kuwa kale ee markaasi iyagana laga yaabo aabbahood uu dhintay amaba ceyr ah oo aan markaasi waxba haysanin ayaan iyadana ku baraarujin doonaa balse marka hore qadarada adeega barnaamijka qeybta ka ah ayaan ku bilaabeynaa dhegeystayaal ee bangiga dhexe ee kenya c b k ayaa ansixiyey nidaamka dayacadir- dayactirka deenta kaasi oo doona in uu ogolaado macaamiisha iska bixin waayay deenta moobeeladooda inay bixiyaan boqolkiiba konton lacagta amaahda ah ee haray halka boqolkiiba kontonka kale laga caafiyey lana cusbooneysiiyey herkeeda deenta ee c r b macaamiisha waxaa la siiyey muddo lix bilood ah inay ku bixiyaan boqolkiiba konton deenta aanan weli la bixinin laga bilaabo kowda disembar ee sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo soddon iyo kowga mey sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka oo markaasi waxa naga xiga ay isku yar tahay dhegeyste liiskan madow ee dadka bixin waaya deentooda ayaa iyagu lagu daraa ee meesha c r b hase haatee k c b bank ayaa kaa cafisay boqolkiiba konton deentaada islamarkaana waa la cusbooneysiiyey heerka deenta ee c r b marka hadda dhegeyste waxa lagaa codsanaya keliya ama lagaa doonaya inaad bixiso boqolkiiba konton kale ee haray maadaama boqolkiiba konton k c b uu kaa cafiyey adiga lagaa raba boqolkiiba kontonka hare inaad iska bixisa si heerka wanaagsan ee deentaada aad u hesho dhegeysta oo deentaada aad deen kale u qaadato waxaa lagaa codsanaya deentaas inaad iska bixiso ka faa-iideysa fursadan dhegeysta oo iska bixi deenta hartay macaamiisha waxaa la siiyey lix bilood oo keliya lixdaasi bilood ayaa la siiyey inay ku bixiyaan boqolkiiba konton kontonka kalena ay markaasi laga caafiyey sidaas darteed dhegeysta lixdii bilood ee waxay soo bilaabatay bishii disembar ee sanadkii aanu soo dhaafnay waxayna ku eg tahay soddon iyo kowga mey hadda mey waxaa ka dhiman markaasi maalmo kooban keliya ayaa ka dhiman bil keliya ayaa ku horta dhegeyste bishaasi ugu dambeyn soddon iyo kow meesha lagu gaaro waxaa lagaa rabaa dhegeyste in aad iska bixiso lacagtaada haddaba dhegeyste haddii aad k c b deeman kala duwan aad ka qaadatay hadday noqon lahayd mid bangi hadday noqon lahayd mid k c b mpesa deen siday ahaataba aad k c b aad ka qaadatay deen dhegeyste wac nambarkan waxaad wacaysaa nambarkan kadibna waxaad weydiinaysaa bal haddii aad ilowda lacagta aad qaadatay intay ahayd waa laguu sheegi kadib markii konton lagaa jara konton la rabo inaad ada bixisa inta kuusoo hortay ee la rabo inaad adaga bixisana waa laguu sheegi fadlan haddaba wac dhegeyste eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber eber eber nambarkaas ayaad wici kartaa ama whatsappka waxaad kagala xiriiri kartaa nambarkan oo isna ah eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama dhegeyste farinta gaaban ayaad u diraysaa waxaad qoraysaa ereyga c r b iyo kibaandhahaada ayaad qoraysaa kadibna waxaad ku diraysaa two two five two two nambarkaasi ayaad ku diraysaa markaad dirta k c b ayaga ayaa kula soo xiriira dhegeysta oo farin ayay kuu soo celinayin nambarkan wac si markaasi aad uga faa'iidaysato dhegeysta xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku afur k f c jumooyinka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jiro ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobta aad joogta ayay k f c kugu keenayan k f c mar haddii aad digaagteeda goosato dhegeyste fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddadaadoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonayso inaad ka farxiso dalbo k f c jumooyinka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ayay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga fuqi karin k f c jumooyinka markaad dalbato dhegeyste waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaag ah toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaag ah sagaal garabka digaaga iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumooyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan dhegeyste xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c sli k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c hallingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keena albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo adigoonan welwelin keliya wac nambarka eber toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag laanta k f c ee dhegeysta ee kugu dhow adeega poster parcel waa adeeg aad qiimihiisu awoodi karta dhegeyste laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa kuu sahlayaa in dukumentiyo iyo sidoo kale alaabta noocyadeeda kala duwan aad u dirto gudaha iyo dibadda dalka adigoo adeegsanaya xafiisyada posta kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka poster parcel waa hab fudud oo ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aad u wanaagsan waxaad u diri kartaa alaabtaada adigoo adeegsanaya adeega poster parcel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo adduunka ah poster parcel waa hab la awoodi karo oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo boostada si caalami ah waxaa jira laba nooc oo baasel ah adeegan si dhab ah waxaad oga heli kartaa waddan kasta caalamka miisaanka ugu badan ee loo diri kara caalamkana waa soddon iyo kow dhibic shan kiilo dhegeyste macaamiilku waxa uu soo gelayaa xafiiska boostada alaabta uu diraayo ayuu ku qorayaa magaca cinwaanka boostada cinwaanka deegaanka iyo cinwaanka nambarka telefoonka iyo cinwaankiisa marka macaamiilku waxa uu buuxinayaa foomka caddaynta macaamiilka kaasi oo faahfaahinaya waxaa ku jira baaselka iyo qiimahooda sarkaalka boostada wuu xaqiijinayaa waxa ku jira wuu miisaamayaa macaamiilkuna waxaa markaasi la siinaya reshiid reshiidkaasi oo faahfaahinayo nambarka raadraaca alaabta macaamiilku waxa uu alaabta kala socon karaa shabakada posta posta kenya ayaa gudaha dalkani kenya ku leh in ka badan shan boqol oo xafiis iyo boqol iyo siddeetan dal caalamka oo dhan bosta kenya waxay ku leedahay ramadaan mubaarak ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga jooga waa goorme hade dhegeyste waa markaaad haysato telefoonka casriga ah si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ay kugu talagashay maadaama ramadaanka lagu guda jiro waxaad jeceshahay inaad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato xaaladooda adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaasha intaba waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya maantaba garaac star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google mapka waxaad kale oo adeegan ka heli kartaa dhegeysta applicationka my safaricom iyo shabakadda safaricom ee w w w dot safaricom dot com kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo eber oo adeega internetka aad u baahneed ah khariiradaha google ee mb free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato in aad ku aado meel walba adigoonan wakhti kaalumin sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegaysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka amaba hablaha qudhooda maadaama galabkii afur la diyaarinayo oo tartiib adeegan qaado oo youtubeka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga jooga maantaba garaac star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo ka heli kartaa adeegan applicationka my safaricom iyo shabakadda safaricom ee w w w dot safaricom dot com maantaba ku biir dhegeyste barnaamijka qoyska ayaan dhegeystayaal ee hoggaankista ayaan ku guda jirnaa waalidka dhabta ah waa kan ubadkiisa ka caabiya inay markaasi iska ilaaliyaan ceebaha sidoo kalena ay dadka ceebahoodana soo qodqodin oo tarbiyo wanaagsanna siiya oo ay ku baraarugsanaadaan ay ama ku barbaariyaanba sifooyin wanaagsan si kastaba ha haatee waalidiinta maanta intooda badan waxa ay dareemaan keliya in ilmaha ay u iibiyaan dharka qaaliga ah iyo waxyaabaha la cuni kare iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi sarsare oo ilmaha ka farxin kara iyadoona ay jirto ay wanaagsan tahay in waalidka ilmahu ay ka farxiya laakiin maadaama miciishadii ay iska adkaatay haddii ada alle wax ku siiyana loo baahan yahay bal inta kale aan wax haysanin inaad markaasi u faa'iidayso haddiiba wax qaali keliya ilmahaada aad u gedi karto waxaa kaaga fiican in markaasi adigoo wax markaasi qiimale u gado laakiin wixii aad u kala qaybiso beddelkii hal shay oo qaali ah oo lacag badan aad ka bixin lahayd waxaa kuu dhaamaa shan shay oo markaasi qiimo aad awoodi karto si wixii kale kuu soo haro dadka masaakiinta aad markaasi wax ugu qabato inta badan intaas ayaa lagu mashquulsan yahay hase haatee waalidiinta maanta waxay dareemaan keliya iibsashada dharka qaaliga ah iyo waxyaabaha la cuni kara iyo bixinta waxyaabahaasi waajibaadkooda keliya waxay ku guuldaraysteen inay fahmaan in arrimaha ay caruurta arrimahan haddii dharkan qaaliga iyo waxyaabahan ka badbadiska ah ay caruurta ka dhigaan kuwa jecel raaxada adduunka oo keliya sidaas darteed raaxadani waxay kobcisaa ciladaha haddii ilmaha uun raaxada keli ka bato waxaa soo baxdaa ciladahooda waxaana laga yaabaa in cilado aadan adiga hore u qabin horena u arkin in markaasi ay la soo baxaan markaasi waalidku waa inay ogaadaan in caruurtooda ay siiyaan waxbarasho run ah oo ay wax baraan waxbariddu iskuulka aadgeysa keliya maaha adigaa guriga wax ku bari karaa wanaagga ixtiraamka qadarinta ilaalinta waxyaabahaasi oo dhan inaad adiga guriga ku barta ayaa la raba oo waxbarasho run ah aada siisa taasi ayaan markaasi caruurtaada anfacaysa maxaa yeele waa waajib waalidku inay caruurtooda ka caawiyaan si ay u abuuraan markaasi ama ay oga dhigaan kuwa sifooyin wanaagsan leh oo ay ku hogaamiyaan nolol farxad leh keliya waalid faraxsan ayaa dhalin karaa jiil faraxsan si loo abuuro markaasi arrimahaasi wanaagsan waa in markaasi maskaxda caruurta in xiriir wanaagsan uu dhex maro iyaga iyo waalidiinta iyo caruurta keliya waalidiinta markaasi ka xoroobay ama iyagu iska ilaaliya murugada iyo waxyaabahaasi ama dhibabka iyaga haysta haddii ay ka ilaaliyaan owlaadooda way u wanaagsan tahay maxaa yeele caruurta waxay bari karaan in ay ku noolaadaan nolol aan markaasi walwal lahayn haddii aad ka ilaashato walwalkaaga si fudud ayay markaasi ula xidhiiri karaan waalidiinta ilmahooda caruurta ma dareemaan inay jecel yihiin inay la hadlaan waalidiinta had iyo jeer ee ku jira walaaca haddii markasta walaacaad ku jirto caruurtaada ma jecla inay kula hadlaan maxaa yeele adigaba ayaaba murugsan goormaad farxad markaasi siin karta ma dareemaan inay fikradahooda ay dhiibtaan fikirkooda iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay u gudbiyaan waalidiintan oo kale haddii adiga markasta walaacaad qabto goormuu cunugaaga dhibkii isaga haysta ama waxa jira uu kuu sheegi kara goormaa waa maya ilaan marka maadaama waalid aad tahay waxaa lagaaga baahan yahay in markaasi aad ka ilaaliso caruurta waxyaabaha dhibabka iyo sidoo kale murugada adiga markaasi ku haysato si taas si loo helo waxaa keliya loo baahan yahay marka in caruurtaada ay helaan waqti iyo fursad ay adiga wax kula wadaagi karaan haddii ay wax kugula wadaagaan waa markaasi wuxuu alla hagaajiye ayaa hagaagay laakiin inta badan waxaa yaraanaysaa in ilmahaasi wax aadan adiga ka filaynin ama waddo aadan adiga raalli ka ahayn allana raalli ka ahayn inay markaasi ku dhaqaaqaan si fudud ayay markaasi ula xidhiiri karaan ilmahooda caruurta ma dareemaan inay jecel yihiin inay la hadlaan waalidiintooda had iyo jeer waa kuwa markaasi walaacsan haddaba waalidiinta maskaxdoodu mar walba ay ku nool markaasi ama ku nool waagii hore lama xiriiri karaan caruurtooda mar walba haddii wax xun aad markaasi ka fikirayso walaacsan tahay murugaysan tahay dhibka keliya aad usoo bandhigaysa caruurta way idkaanaysaa in markaasi ay wax kuu sheegaan keliya ma aha caruurta wanaajintoodanu ma ahan keliya dhar qurxoon iyo waxyaaba noocaas inaad u gado waa muhiim inaad iyagana wax fiican u gado laakiin waa si muhiim in adigana ay waxa wanaagsan kaaga daydaan markaad iyaga wax u gadaysa dadka kale ee danta yar aad fiiriso oo aad wixii tabartaada iyo karaankaaga ah aad caawisid intaad caawin karta haddii qof ama cid daris kula ah ay markaasi xoogaa iska yaryihiin ama agoommaba ay yihiin waxaa laga rabaa in ciddaasi bal wixii aad ku tari karta aad ku tarto si adigana wanaaggaasi ilmahaada ay ugu tarbiyoowaan oo ay kaaga bartaan iyagana iyagoo yaryar xitaa haddii wanaaggan ay ka arkaan waxay markaasi aad u tahay macallin cashiro badan oo wanaagsanna waad siinaysaa taasi waxay iyagana ka caawinaysaa in markaasi ay caawiyaan dadka deriska ah oo ay iyagana wax siiyaan xitaa iyagoo yaryar wixii markaasi ay helaan inay dadka kale la qaybsadaan hadday noqon lahayd cunto hadday noqon lahayd dharka waxaa laga yaabaa cunuga markuu wanaagga adiga ka arko in isna dharkiisa xitaa uu arko walaalkiis yar oo baahan oo deriskooda ah inuu siiyo oo u yidhaahdo ka xidha sidaasi darteed marka waa in marka hore adiga cashir wanaagsan ay ka helaan caruurta oo adiga aadan ayaga u horboodin keliya in waxa qaaliga aad usoo gada waxa qaaliga waxay khubaradu markaasi arrimaha caruurta ku takhasusay ay sheegaan iyo korinta owlaadda wa ay sheegaan haddii ilmaha keliya dhar qaali ah wax walbaoo qaali ah wax walba agtooda la dhigay oo aan markaasi la dareensiinin waxyaabaha qaarkood waxay leeyihiin waxay noqonaysaa ama ay ka dhigaysaa waxyaabahaasi raaxadaasi waxay ka dhigaysaa kuwo markaasi liita oo aayahooda dambe uma wanaagsana ay leeyihiin raaxada mid waa inaad ku xisaabtanta marka horta wax walba waa xag alle wuxuu allaha haddii alle uu kuu qoro inay kaa halaabaan way kaa halaabayn haddii uu kuu qoro inay kuu hagaagaanna way kuu hagaagayn laakiin dadaalkaad leedahay dadaalkaagana waxaa markaasi la socotaa duco balse khubradu iyagu waxay noo sheegayaan oo leeyihiin dadka raaxada keliya kusoo kara oo aan markaasi oo raaxada ma aha in dhib aad tusto ilmaha dhibka ha tusin laakiin raaxada waxay ula jeedaan marka ay sii micneeyeen waxa ay leeyihiin raaxada in wax walba la hordhiga wax walba wixii qaaliga keliya aad tusto wax walba wixii qaaliga marka taasi waxay leeyihiin uma wanaagsan markaad wax u gedaysa wax qurxoon oo markaasi wax badan ah waxna u tari kara ugad dad kalena aad wax ka siin karta laakiin haddii iyaga aad ku dhammayso waa dhibaato sidoo kale ilmaha waa inaad markaasi ka ilaalisaa hadalka xun iyo habdhaqanka xun hadallada xunxun sida in ilmaha la yidhaahda waxma taqaanid iyo wax faa-iido malihid iyo waxyaabahaasi si aad ah ay u waxyeeleynaysaa caruurta wayna dhaawacdaa jirka waxayna ay markaasi dhibaato u geysataa maskaxeen laakiin dhaawaca maskaxdiisa si sahal ah uma bogsoto waxaa laga yaabaa ilmaha markuu dhaawacaasi aad dhaawacdo haddii hadda cunugaaga uu jirka dhaawac ka soo gaaro jirka dhaawaca way bogsadaan oo dhaawaca jirka soo gaare way bogsani laakiin dhaawaca maskaxda si sahal ah kuma bogsato ama laguma dhayi karo wax maskaxda qofka ka gaaro way adag tahay oo hadda tusaale yarba haddii aan ku siiyo qof caadi ah hadda haddii maskaxda uu ka xanuunsado oo u noqdo qof maskaxda laga galay kadibna markuu caafimaado qofkaasi sidii waagii hore inta uusan maskaxdiisa aysan isbedelin iyo hadda siduu yahay isku mid ma aha hadalladiisa iyo xilligaasi iyo hadda isku mid ma ahaanaysa sidaas darteed khubaradu waxay ku leeyihiin ilmaha maskaxda iyo hadallada xunxun ka ilaali oo markaasi wax ma taqaanid wax faa'iide ma lihid ha dhihin si kasta uusan faa'iido markaasi u lahayn adiga ha ku dhihin ayay leeyihiin maxaa yeelay dhaawaca jirka waa bogsan karaa laakiin dhaawaca maskaxda ee canugaaga ma bogsan kara gaar ahaana adiga waalidka ah marka hadalla noocaasi aad ku dhahdo waa arrin aad markaasi u adag ay leeyihiin oo mid bogsan kartana ma aha markaasi waa inaynu mar walba si fiican u wajahnaa habdhaqankeenna iyo hadalkeenna marka aynu caruurta la hadlayno hadalka iyagu waa inuu noqdaa mid diirigeliya caruurta laakiin uusan noqonin mid markaasi caruurta saameyn ku yeesho sidoo kale waalidka laftiisu waxaa laga rabaa in markaasi uu khaladaadka aqbalo waxayna yaraynaysaa culayska maskaxdiina caruurtuna way kobcinaysaa ixtiraamka ay iyagana kor u qaadaysaa markaad adiga aad ilaaliso khaladaadkaaga macnaha mar walba in aadan khaladaad iyo waxyaabo xunxun ilmaha hortooda ku samaynin oo aad isxakamayso khaladaadkaada markaad xakamayso ilmahaadan wanaag ayay kaaga danaynayn haddii markasta noqoto ilmaha hortooda dad isku qayliya ama qayli badan ama ilmaha dhibaatooyinkaasi waxay iyagana si maskaxiyan ah ayay saameyn u yeelanaysaa marka mana koristoodana dhib ayay ku noqonaysaa waxaa laga yaabaa waxyaabahaasi inay keliya maskaxdooda gasha kadibna ay sidaasi ku tagaan maadaama caruurtu ay isku dayaan inay iska dhigaan waalidkooda inta badan waxaa markaasi khubaradu ay sheegayaan ilmuhu waxay markaasi iska dhigaan sida waalidka uu yahay waalidka hadduu qayli badan yahay dad qayli badan ay noqdaan hadduu xun yahayna way xumaanayeen waan idiin sii wadi doonaa warbixinadan ku aadan waalidka iyo caruurta
طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة waxaad nagala socotaan hal eber shan dhibic sagaal mombaaso waxay naga dhegaysanayaan hal eber saddex dhibic shan gaarisi iyo dhadhaab waxay nagala socdaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo hoosweyne waxay nagala socdaan sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan tanariva iyo masalani waxay naga dhegaysanayaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal halka saaxiibadda marsabit iyo mooyaale ay nagala socdaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba isyelo waxay naga dhegaysanayaan sagaashan iyo laba dhibic shan muqdishona waxay nagala socdaan sagaashan iyo toddoba dhibic eber halka guud ahaan dhegeystayaasha iyo asxaabta aan ku leenahay ama ku sugan caalamku iyagana ay nagala socon karaan website-ka idaacadda ee w w w dt star f m ot c o t k e amaba ay la soo degi karaan abka idaacadda oo ay markaasi nagala socon karaan barnaamijka dhegeystayaal waxaan diiradda ku saareynay arrimaha qoyska iyo sida markaasi waalidiinta xilligan farxadda ciidda ay soo dhowdahay markaasi ay uga farxin karaan oo ilmahooda iyo sidoo kale ilmaha agoonta ah iyo kuwa aanan waxba haysanin ee dariska kula ah dhegeyste waa muhiim in markaasi aad xasuusatid dadka aan wax haysanin maanta adiga ayaa wax haysta berina adiga ayaa wax la-aan noqoni adduunyadu ayaa sidaasi ah oo wareegaysa oo qofba waa maalintiisa maalinna dhibka aduu ku haystaa maalin kalena qof kale ayuu haystaa marka sidaasi darteed waxaa muhiim ah in maalinka ay farxaddu agtaada tahay oo dhaqaalihii agtaada yahay in kuwa murugaysan aada siiso agoontii ayaa markaasi ka mid ah inaad wax siisa agoontu haddii aabbahood uu joogi lahaa maanta way faraxi lahaayeen oo dharkii ciiddu way heli lahaayeen caasho way heli laheyd xaliimo way heli laheyd cabdi iyo xasanna way heli lahaayeen laakiinse nasiib wanaag aabbahood ayaa ka geeriyooday nasiib darre aan idhaahda aabbahood ayaa geeriyooday haddii uu noolaan lahaa way heli lahaayeen sidoo kale waxaa dhici kartaa hooyadu inay wax u raadin laheyd laakiin haddana kuwii yaryaraa ay ku mashquulsan tahay sidaasi darteed waa muhiim in markaasi la iscaabiyo xilligan bisha barakeysneedna gebagaba ay tahay in laga farxiyo caruurta beddelkii in ilmahaada aad suuqa geyso aada u soo gedi laheyd hadda oo micishaduna ay qaali tahay dhar alla kuwii ugu qaalisanaa beddelkii aad u soo gedi laheyd waxaa ku wanaagsan kuwa la awoodi kara qiimahooduna macquul yahay oo markaa si fiican inaad u soo iibisa wixii kalena aad dadka masaakiinta wax ugu tarta beddelkii halkii qofba ku dhowaad toban kun ama boqol doolar aad wax ugu iibin laheyd iyo ka badanba in markaasi aada u kala goyso isna intaasi wax ugu gad in kalena dadka kale ee masaakiinta wixii aad awoodo oo karaankaada aad ku tarto maxaa yeele dunidu waa markaasi warwareegaysaa oo marba meel ayay jirtaa maantana waa adi berina waa qof kale maantana waa aniga berina waa qof kale haddaba dhegeyste waxaan isweydiinaynaa markaasi bal sida lagu caawin karo iyo dadka masaakiinta maadaama barnaamijka aan diiradda ku saarino oo gebagaba ay tahay oo aan isxusuusinayno in markaasi aan dadka wixii wax haysanin bal wax loo taro oo markaasi la caawiyo laga farxiyo siiba agoonta bangiga dhexe ee kenya c b k ayaa ansixiyey nidaamka dayacdirka deenta kaasi oo doonaya inuu ogolaado macaamiishiisa iska bixin waayey in ay deentooda mobeelada inay bixiyaan boqolkiiba konton lacagta amaahda ah ee haray halka boqolkiiba konton kale laga caafiyey lana cusboonaysiiyey heerkooda deenta ee c r b macaamiisha waxaa la siiyey muddo lix bilood ah inay ku bixiyaan boqolkiiba konton deenta aan weli la bixinin laga bilaabo kowda disembar labada kun labaiyo labaatankii waa sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo oo ay ku eg tahay soddon iyo kowga mey sanadka labada kun saddexiyo labaatanka waa lix bilood lixda bilood hadda waxaa soo dhammaatay bishii shanaad ayaa dhammaanaysa tii lixaad ayaan dhegeysta galayhaynaa tii lixaad markaan galnana waxay ku eg tahay caafitaankan iyo weyfkan soddon iyo kowga bisha may ay ku eg tahay waxaana lagaa rabaa in intaas gudahood aad iska bixisa lacagtaada haddii k c b aada lacag ka qaadato dhegeyste waxaa lagaa rabaa inaad lacagtaada ogaato marka boqolkiiba konton lagaa dhimo inta adiga kugu harta ee la rabo inaad bixiso hadday saddex kun ahaan lahayd boqolkiiba konton ayaa lagaa dhima boqolkiiba konton inaad adi bixisaa la rabaa sidaas darteed la xiriir dhegeyste xitaa haddii ay jiraan deyman kale oo bangiga k c b aad ka qaadatay waxaad farin gaaban ku dirtaa dhegeysta ereyga c r b kadib iyo kibaandhahaada markaad qorto waxaad ku diraysaa nambarka laba laba shan laba laba ama two two five two two ama twenty two five twenty two ayaad ku diraysaa ama dhegeyste waxaad markaasi la xiriiri kartaa oo aad wici kartaa dhegeyste oo ku aadan si aad u hubsato waxyaabahaasi waxaad wici kartaa nambarka eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber sideed toddoba haddaba dhegeyste waxaa lagaa rabaa maadaama boqolkiiba konton k c b ay kaa caafisay boqolkiiba konton ay iska bixi ku leedahay waxaad haysataa dhegeyste maalmo kooban wax ka yar hal bil ayaad haysataa dhegeyste oo soddoni kowga mey ayay ku eg tahay in markaasi cafitaankan soddoni kowga mey ayay ku eg tahay dhegeyste ka gaarsii haddii deen lagugu leeyahay k c b oo lagugu daray liiska madow ee c r b lagugu daray si c r b da lagaaga saara dhegeyste la hadal k c b oo weydii inta la rabo inaad bixiso maadaama boqolkiiba konton lagaa dhimay si markaasi lagugu sheego oo aad u bixiso fadlan haddaba bixi lacagtaasi dhegeyste k c b waxay ku leeyihiin nagala soo xiriir nambarkaasi oo la xiriir dhegeyste amaba farinta gaaban ee two two five two two ayaad ku diri kartaa dhegeysta ereyga c r b iyo kibaandhahaada ama i d nambarkaada ayaad ku diraysaa ama waxaad kala xiriireysaa nambarada zero seven eleven zero eight seventy zero zero ama whatsappka zero seven eleven zero eight seventy eighty seven liiska madow si lagaaga saara ee c r b dhegeyste maantaba wac oo la xiriir dhegeyste adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jumuuyika waa digaagta macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogto ayay k f c kugu keenayaan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddada adoo saaran shaqo ku jirta ama aad qoyska doonayso inaad ka farxiso dalba k f c jumuuyka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aadayay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga fuqi karin dhegeysta k f c jumuuyka markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaaga toddoba garabka digaaga iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qeybood oo digaaga sagaal garabka digaaga iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuuyka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c islii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c halingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo adigoo gurigaaga jooga wac nambarka eber toddobo laba labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag laanta k f c ee kugu dhow dhegeysta si markaasi aad qeyb uga noqota oo aada u dhadhamiso intaasi aan ku dhaafna qeyb ka mid ah adeegyada barnaamijka qeybta ka ah waxaan markaasi dhegeystayaal diiradda ku saaraynaa waalidka iyo tarbiyeyntiisa gaar ahaanna hadda xilliga lagu guda jiro in markaasi waalidiinta marka ay ilmahooda wax u soo iibinayaan inay markaasi xasuustaan dadka kale ama owlaada kale ama caruurta kale aanan markaasi waxba aan haysanin dhegeyste ayaa laga rabaa in markaasi aad xasuusato in diiradda ku saarayna waxaad naga soo wici kartaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba sideetan hal eber shan hal eber shan iyo sidoo kale eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambaradaasi ayaad dhegeyste naga soo wici kartaa waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina anigoo anuur maxamed ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya waana idinkaga mahad celinaya dhegeystayaal dhegeystayaasha ayaan markaasi fursad siini si ay noola wadaagaan oo ay markaasi ay qayb uga noqdaan barnaamijka
La la la la. La la la la. La la la la. La la la.
طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته ظلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول hagaag eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeyste naga soo wici kartaa oo aad kaga qayb qaadani kartaa barnaamijka adeega posta basel waa adeeg qiimihiisu aad awoodi karto laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa kuu sahlayaa in dukumentiyo iyo alaabta noocyadeeda kala duwan aad u dirto gudaha iyo dibadda dalka adigoo adeegsanayo xafiisyada posta kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka posta basel waa hab fudud oo ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aada u wanaagsan waxaad u diri kartaa alaabta adigoo adeegsanaya adeega posta basel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo adduunka ah posta basel waa hab la awoodi kara oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo boostada si caalami ah waxaa jira laba nooc oo basel ah adeegan si dhab ah waxaad uga heli kartaa waddan kasta caalamka miisaanka ugu badan ee loo diri karo caalamka waa soddon iyo kow dhibic shan kiilo macaamiilku waxa uu soo gelayaa xafiiska boostada alaabta uu dirayo ayuu ku qorayaa magaca cinwaanka boostada cinwaanka deegaanka iyo sidoo kale lambarka telefoonka iyo isaga cinwaankiisa kadib marka macaamiilku waxa uu buuxinayaa foomka caddaynta macaamiilka kaasi oo faahfaahinaya waxa ku jira baaselka iyo qiimahooda kadibna sarkaalka boostada ayaa xaqiijinaya waxa ku jira sidoo kalena miisaamaya macaamiilku waxaa la siinaya markaasi rashiid rashiidkaasi oo faahfaahinayo nambarka raadraaca alaabta macaamiilku waxauu alaabta kala socon karaa shabakadda bosta bosta kenya ayaa gudaha dalkani kenya ku leh in ka badan shan boqol oo xafiis iyo boqol iyo siddeetan dal oo caalamka oo dhan ah bosta kenya waxa ay ku leedahay ramadaan mubaarak ama ku rajaynaysaa ramadaan wanaagsan dhegeyste isla adeegyada ayaan weli ku guda jirnay adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka iyo fursadaha dadka iyo sidoo kale aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kubcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxaa ka dhaca adigu oo gurigaaga joogo waa goormee hade dhegeyste waa marka aad haysato telefoonka casriga ah si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ay kugu talagashay maadaama ramadaanka lagu guda jiro waxaad jeceshahay in aad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato amaba caruurta qurbaha kuu jira aad markaasi wacdid oo aad u sheegtid in la iska rabo karsoonkii oo lacagigtii ay kuu soo diraan adeega internetka ee safaricom ayaad u baahan tahay dhegeyste waxay safaricom ku siinaysaa laba g b oo dhaato ah iyo sidoo kale isticmaalka qariirada oo google oo bilaasha dhegeyste intaasba waxaad keliya ku helaysaa boqol shilin maantaba garaac si aad adeegan ugu biirto dhegeyste star five four four hash maantaba ka faa'iidayso dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol mb oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo adeegani ka heli kartaa aplicathonka my safaricom iyo shabakadda safaricom ee w w w dot safaricom dot com kadib dhegaysta xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo eber oo adeega internetka aad u baahneyd ah eber waa zero dhegayste khariiradaha google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato dhegayste in aad ku aado meel waliba adigoonan wakhti kaa lumin sidoo kale dhegayste waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegaysato oo caruurta aad u daarto ood youtube-ka ka dhegaysato inta waad uga faa'iidaysani kartaa ee maantaba ku biir dhegaystay adeegan waxaaba intaasi kuusii dheer dhegaystay hablaha qudhooda maadaama galabkii afur la diyaarinayo afurkan uu iska badan yahay macmacaan badan oo loo baahan yahay tartiib adeegan qaado dhegaysta oo iibso oo star five four four hash dhegaysta garaac si aad u iibsato adeegan oo youtube-ka aad oga barato sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga joogo maantaba garaac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegaysta oo aad uga tix raacdid si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google maabka ah sidoo kale dhegayste adeegan waxaad ka heli kartaa shabakadda safaricom ee w w w dot safaricom dot com iyo aplicathonka my safaricom ayaad dhegayste ka heli kartaa ee maantaba ku biir dhegayste waxaan fursadda siinay dhegeystayaasha si markaasi barnaamijka ay qeyb uga noqdaan oo ay fikirkooga nagu soo gudbiyaan arrimaha qoyska dhegeyste ee gebagabadii bisha barakeysneedda ramadaan ayaa lagu jiraa suuqyadii waxaa markaasi buuxiyey sabaxanka iyo samxadda dadka oo aada u badan waxaana jira markaasi caruuro agoommo ah kuwo waxba aan haysanin oo masaakiin ah oo iyagoo u baahan markaasi in la caawiyo bal fikirkaaga ku aadan sidaas leedahay dadkan waa loo caawin karaa iyo sida aad ku caawin lahayd waxa aad ugu baaqi lahayd dadka alle waxsiiyey in ay markaasi kaga qayb qaataan oo ay ka farxiyaan caruurta agoonka kuwa aan waxba haysanin si aad adiga aad uga farxinaysa caruurtaada uga farxi ayaga si adigana maalin kale murugeysan yahay qiyaamaha oo alle markaasi adna kaaga farxiyo dhegeysta waxaad naga soo wici kartaa ibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir iyo sidoo kale ibir toddoba sideetan hal ibir shan hal ibir shan dhegeystaha ugu hore alow star f m walaal raadiyaha iska dami soo dhowow
halo waan ku maqlaa soo dhowow magacaaga
halo mii maqashaa waan ku maqlaa raadiyaha iska dami walaal hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeysta markaadna soo wacayso raadiyaha iska dami halow star f m halo asalaamu calaykum anwarow calaykum salaam mukhtaar soo dhowow walaal waa dhow yahay walaalow anwarow waa ku salaama horta boqol iyo tobankii afart walaalow waan kaa qaaday mukhtaar salaantaas mid lamid ah hawada ayaan kuu soo mariyey
ramadaan karim walaalow adiga iyo muslimiinta dhanba iyo barnaamijka khayrkoos daadihiinaba ilaahay ajri xasanaad la koobi karna ha kaa siiya aamiin ramadaan mubaarak ayaan ku leeyahay sidoo kale
walaalow dee masaakiintiisa loo caawin karaa soo maaha aada iyo aad
masaakiinta waxaa loo caawin karaa horta marka hore guriga guriga kugu xiga oo oo jiiraankaada oo masaakiinta ku noosha horta inaad ka bilowda kaalinta koobaad waan garta
oo marka koowaad masaakiintiida wixii ku noosha waktiga ramadaanka lasoo maray wixii ku nooleed xaaladeeda si ay u ahayd haddaad la socoto waktigan haddaan ciidda ay soo gelayso hadda maalintaan berrito haddii ilaahay raalli ka noqdiyo saa dambe maalin ay noqotoba la filaa mhm
sida lagu caawin lahay waxaa waa maxaa yeelay ila waxaa haysha soomaaliya waxay jira horta ilaala ka dhan waan garta
marka wixii ada ishaada haysay qofka xaalkiisa la sii socon karta haddana sidaad uga caawin lahayd horta waa kuu fududaane waan garta marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta lagu baaqaa mhm
nin walba ninka ku xiga oo jiiraanka oo xaaladiisii tabartiisa iska warqabi mhm ha ka soo bilaabo ilaa guudka sare ama laga gaara arrinta meesha ugu dambaysa mhm
inta laisku xirnaa dadkaas walaalaha marka eh, waxaad ugu baaqi lahayd eh, mukhtaaro waalidiinta qaar ee israafka sameeya oo laga yaabo dhar ayu noocin oo kala duduwan oo intaa soo jooga ah oo wada qaali ah usoo iibiyo caruurtooda calaa qof iyadoo uu jiro dariskooda oo agooma ah ama aan waxba haysanin
baaraka allah waa su-aal aada u muhiim ah waxaan dhihi lahay mhm
war ilaahay waxaa jecel yahay xaragada ma nacbe ilaa ilaahay waxaa jecel yahay qof allaala qofkii wixii qiimaha sara wixii qiimaha hooseeya adduunyan joognaa intaas qofkii shaygii kun jooga inaad shaygii shan boqol jooga iibsada mhm oo shantaas boqol oo kale walaalkiisa muslimka oo tabar tirsid wax ugu qoondayn lahay boqolkiiba konton aada iskaga jar lahay xisaabaadkiisa ad ugu beerin lahay qofka masaakiinta ah qayb ka mid oo xisaabaadkiisa ugu jari laha inaad ugu jara Mhm.
oo waxaan jeclahay dharka ciidda markaas gadana m- muslimiinta masaakiinta oo la nool oo tabarta yar inaad qayb u gooyo dharka markaas gadana aad qayb usuguna ka qayb geli ood maarata xaragada iyo lacagaha badan iyo shayga maanta qaaliga adiga ha lagu arko keliya aad samaynin oo maarata lacagtiisa boqolkiiba konton aad daro oo masaakiinta isku biiriyo isku caawiyaan dhihi lahay oo masaakiinta sida adiga aad u faraxsantahay u dabaaldegay ukana ay kuula dabaaldegaan arrintaas xoogaa la saarnay amar walaalkeyna waa ku salaamaa marka waxaan leeyahay walaalow ciid wanaagsan kulligaan allahna wada gaarsiiyo muslimiinta dhanba wanaagsan oo wacan aad baad u mahadsan tahay mukhtaar oo uu ku mahadsan yahay sida wanaagsan oo uga qayb qaatay dhegeystaha kale hello star f m star f m hello soo dhowo walaal magacaaga wacalaykum salaam raadiyaha iska dami walaal hagaag waan ka xumahay raadiyaha iska dami dhegeystee dhegeystaha kale hello star f m fadlan dhegeysta markaadna soo wacayso si aan si wanaagsan isugu maqalno raadiyaha iska dami raadiyaha oo kuu shidan isma maqli karayna hallo star f m wacalaykum salaam walaal haye waan garta agaagaad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi iyo codkiisa oo daciifa awgii dhegeystaha kale hallo star f m
Halo, walaal soo dhowo magacaaga hagaag waan ka xumahay dhegeystahaasi qadkii ka baxday mar kale dib usoo beegsa ayaan leeyahay si aad qayb uga noqoto waxaad naga soo wici kartaan dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan hallo star f m walaal soo dhowo magacaaga wacalaykum salaam walaal haye
muslimiinta dhammaan waxaan leelahay ajiraanka halisdooda
waan gartay
ajiraanka daraskaada dhammaan walaalayaal waxaa liisiiyo wax maanta walaalka hadduu afka karsanin afurka halisla cuno waajib waa tanka timirta halisa masaajidaha la geysta sadaqo waa dhanka masaajida sadaqada laga baxsada aan leelahay
hagaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi sida wanaagsan oo uga qayb qaatay dhegeystaha kale hallo star f m qaybta dhegeystayaashii aan ku guda jirnaa soo dhowo walaal
alo salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal aan ka xumahay hallo star f m
halo soo dhowo walaal magacaaga raadiyaha iska dami
salaamu calaykum wacalaykum salaam
magacay waxaa leedaha cabdi maxamed cabdi waa fadlan raadiyaha iska dami hagaag eh, waxaan kaa codsanay raadiyaha inaad iska damiso dhegeysta dhegeystaha kale hallo star f m hagaag ma hayo dhegeystahaasi qadka xiga walaal soo dhowow
waa dhow walaal nusra alxamdulilah waa la fiican yahay
walaal magacaaga meeshaad naga soo wacday
waa cabdiraxmaan kaasa waxay gaarisa haye
iyo alxamdulilah soom waxaan weedaa inuu dhammaaday mhm dadka muslimiinta waxaan leeyahay eh, sida dadka walaalay hore uga shanqadiyeen masaakiinta iyo dadka danyarowga dhan in la fiiriyo saacideeyo Eh, bishii rabadlaana hadee aan laga dhigin cibaadada bishii rabadlaan bise cibaadada lasii xoojiyo Eh, ilaahayna laga baqo marka alxamdulilah annagana in badan baan salaamahayaa
waan kaa qaadnay aad baad u mahadsan tahay fikirkaagana waan kaaga mahad celin sida wanaagsan aad markaasi qayb uga noqotay barnaamijka waad ku mahadsan tahay weli qeybaha dhegeystayaashii aan ku guda jirna hallo star f m soo dhowow star f m hello hagaag ma haayo dhegeysta waxaan kaa codsani in aad fursadda siiso dhegeystayaasha beddelkii intaadna soo wacdo qadka aad kadib ku jiri lahayd kadibna ka bixi lahayd fursadda sii dhegeystayaasha hallo star f m ma haayo dhegeystayahaasi isna qadka ayuu ka baxay waxaan filaya in mar kale uu soo beegsan doono bangiga dhexe ee kenya c b k ayaa ansixiyey nidaamka dayactirta deynta kaasi oo doonaya inuu u ogolaado macaamiishiina iska bixin waayey deynta boqolkiiba konton in laga caafiyey sidaas darteed boqolkiiba konton lacagta amaahda ay heray inay iska bixiyaan haddaba dhegeyste waxaa lagaa caafiyey boqolkiiba konton waana la cusboonaysiiyey heerka deynta ee c r b macaamiisha waxay haystaan ama la siiyey muddo lix bilood ah inay ku bixiyaan boqolkiiba konton deynta aanan weli la bixinin laga bilaabo kowda disembar ee sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo soddon iyo kowga mey ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka soddon iyo kowga mey waxaa ka haray ayaa dhegeysta iska yar fadlan iska bixi dhegeysta lacagtaasi k c b embesa waxay markaasi ku leedahay haddii aad deen naga qaadatay deentaasi boqolkiiba konton ayaan kaa caafina ayaa lagu leeyahay boqolkiiba konton ka kale ee haray adiga iska bixi dhegeysta si lagaaga saara liiska madow ee dadka aan bixinin deentooda oo adiga lagugu daray ma isleedahay liiska madow ee dadka aan deenta bixinin ayaa laygu daray k c b bank ayaa kaa caafisay dhegeysta boqolkiiba konton deentaasi islamarkaasina la cusboonaysiiyey heerka deenta ee c r b marka hadda kuma jirtid dhegeyste waa inaad iska bixisaa keliya waxaa lagaa doonaya inaad bixiso boqolkiiba kontonka ee haray si heerka wanaagsan ee deenta aad u hesho ka faa'iidayso fursaddan dhegeysta oo iska bixi deenta hartay waxaad haysataa lix bilood ayaa lagu siiye dhegeysta lixdii biloodna waa gebagabo hadda mey soddon iyo kowgeyga waa bishii shanaad ayay ku eg tahay waxaa naga xigana mey inay bilaabato waa maalmo kooban kadibna waa la gaaraya dhegeystaas inta aysan goori goor tahay wakhtigana kaa lamaanin fursadana aad haysato boqolkiiba soddon lagaa caafiyey iska bixi dhegeysta ereyga c r b iyo kibaandhahaaga ama i d nambarkaaga ayaa waxaad ku diraysaa nambarka two two five two two kadibna k c b ayaa dib kugu soo jawaabi doona ama dhegeyste haddii lagugu qoray markaasi deyn kale lagugu qoray fadlan wac nambarka eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber sideed toddoba si aad uga wada hadashaan dhegeyste arrintaasi ka faa'iidaysa dhegeyste oo maantaba qayb ka noqo k c b iska bixi dhegeysta deentaada boqolkiiba konton ayaa lagaa caafiyey boqolkiiba konton ayaa la rabaa inaad bixiso wac nambarkaasi dhegeyste kadibna deenta markii boqolkiiba konton lagaa caafiyey kontonka boqolkiiba hare waa boqolkiiba kontonka hare weydi dhegeysta inta kugu soo aadaysa oo maantaba iska bixi si markaasi soddon iyo kowga mey marka la gaaro aad lagaaga saara liiska madow ee dadka aan deymaha bixinin la geliyo ee c r b dhegeysta k c b waxay ku leedahay fadlan ku dadaal oo iska bixi deentaasi si markaasi lagaaga saaro liiska ee dadka madow dhegeysta adeega kale ee barnaamijka qeybta ka ah haddii aan soo qabto xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku afur k f c jumuuyka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jiro ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogta ay k f c kugu keenayan k f c mar haddaad digaagteeda goosato walle iyo bile fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadku uu kugu qabtay waddadaadoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalbo k f c jumooyinka dhegeysta si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ayay u dhadhan macan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga foqi karin k f c jumooyinka markaad dalbato dhegeyste waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuuyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c islii k f c limuru road k f c south c iyo sidoo kale k f c mombasa road ha ka reebin k f c harlingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albeebka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo dhegeyste oo wac nambarka eber toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag laanta k f c ee kugu dhow dhegeyste si markaasi aad uga faa'iidaysato oo aad u iibsato oo aad u dhadhamiso digaagta k f c ee macaanka badan intaasi aan ku dhaafno qadaradaasi adeega barnaamijka qaybta ka ah dhegeystaha qadka ku jira halow star f m waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayuu ka baxay balse mar kalena soobac ayaa leeyahay si markaasi aad barnaamijka qayb uga noqoto walaal soo dhowow
halo soo dhowo walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
amaroogu salana waan kaa qaada walaal
axmed cali qoror rama bolo tawfiiq waa haye
waa niyow waa waa fiican tahay in maaragtay dadka masaakiinta waxba haysana in laga warqabo way fiican tahay magara waan garta
marka ilaahi subxaana watacaala lilmuqf lilmuqray marka dadka masaakiinta in maaragtay oo in Mhm.
loo gargaaro oo oo laga farciyo maalinta iida waa wax fiican magara waan garta
ee, dadka fuqarada iyo dadka masaakiinta iyo dadkan waxba haysanin ee, ilaahay unbaa un u maqane wax kaloo maqan ma lahin ee, maaragtay in il fiican il wanaagsan in lagu fiiriyo oo ninka naxa oo maaragtay wax u kala goo haysta in maaragtay aad- aad ilaahi subxaana watacaala sida ugu abaalmariya Mhm.
aad aan maaragtay in aad loo fiiriyaan dadkaas aan rajayna magaras waan garta
marka insha allahu waana ku salaama waan kaa qaaday aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad uga qayb qaadatay iyo fikirkaaga dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya inuu qayb ka noqdo barnaamijka ayaan markaasi fursada siinay qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii siqaynaa soo dhowo walaal hagaag dhegeystahaasi ma haayo fadlan dhegeysta fursadda sii dhegeystayaasha star f m helow
halo soo dhowo magacaaga
waxaan leeyahay halkeed naga soo wacdo walaal
waa maxamed cagaalo fido haye maxamed soo dhowow
waan leeyahay barnaamijka waad la socotaa soo maahan lama socdii waa igu cel hagaag eh, maxamed eh, maadaama eh, bishii barakeysneed ramadaan gebageba tahay waxaan markaasi eh, isweydiinaynaa sida eh, lagu caawin karo dadka kale ee aan waxba haysanin ama looga farxin karo
dadka waxba haysan hagaag aad buu u mahadsan yahay maxamed dib u dhegeysa waxaan markaasi dhegeystay diiradda ku saaraynaa barnaamijkeena maadaama barnaamijka maanta uu yahay qoyska iyo waalidka ayaa waxaan markaasi ku boorinaynaa waalidiinta alla wax siiyey in markaasi ay bal il naxariisa ku fiiriyaan ee caruurta markaasi agoonta ah amaba ceyrka ah oo aanan waxba haysanin in markaasi il naxariisa lagu fiiriyo ayaan markaasi dhegeystayaal isweydiinayna waalidiintu inta badan waxaa laga yaabaa inay u haystaan farxadda ilmahooda inuu yahay in markaasi lacaga dhar qaali ah loo iibiyo meelo qaali ah iyo farxad qaali ah markaasi la siiyo hase ahaatee taasi khubaradu waxay markaasi ay caruurta iyo qoyska waxa ay sheegeen intaasi ay markaasi caruurtu ay maskaxiyan u dhaawacayso oo ayna saameyn ku yeelan karto oo hadhowna ay markaas iyagu noqon karaan kuwo markaasi eh, nacasiina sida ay sheegayaan sidaas darteed waxaan markaasi isweydiinaynaa beddelkii eh, xilliga ciidda ee caruurta laga farxiyo aad markaasi shan joog oo wada qaali ah calaa cunug ilmahaada haddii toban ay yihiin calaa cunugba shan joog aad u iibin lahayd maadaama alle wax ku siiye waxaan iskula dardaarmaynaa oo aan isleenahay laba joog oo kale u iibi saddex kalena ee dadka masaakiinta ama caruurta kale ee masaakiinta ayaanan markaasi waxba haysanin ugu deeq ayaan isleenahay sida marka dardaarankaada iyo talada aad soo jeedin lahayd ee arrintan ku aadanayaan dhegeyste isweydiinayna waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina dhegeystaha kale ee qadka ku jira waxaad naga soo wici kartaan eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan waxaan kaa codsana dhegeyste marka aadna soo wacaysa oo aad doonaysa in barnaamijka aad qayb ka noqoto raadiyaha inaad iska damiso maxaa yeelay raadiyaha oo kuu shidan dhegeyste isma maqli karayno raadiyaha iska dami kadib barnaamijka ka qayb qaada halo star f m
halo walaal wacalaykum salaam
anwarow liwer fiican walaal soo dhowow magacaaga meeshaad naga soo wacday
waxaan kaa soo wacay magaalada sangaareysa magacayga maxamed aa la dhahaa haye
Een, horta sidaa sheegtay barnaamij waan la socdaa aha
Een, dadka walaalaha oo tabandarada oo tabarta aan haynin oo maryaha ciidda oo caruurtooda aan usoo iibsan karin waan in maarata dadka wax haasto oo usoo gurmadaa oo dadka walaalaha la sacdeeyaa oo maalinta ciidda laga farxsiiyo waan garta sidaas ugu baaqla walaa saasaan ugu baxa insha allah bumaan aad baad u mahadsantahay abokiis sida wanaagsan aad oga qayb qaadatay waan kaaga mahad celinay dhegeystaha kale ee qadka ku jira iyo isna fikirkiisa haddii aan siiyo soo dhowo walaal halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
waa shuuro salaf waxaan ku weydiiyey aha
k e c waxaan waa mana qaadan annaga waa ana hadda qaadan rabana sida lagu qaataa
waa k f c miya mise k c b walaal k c b aan rabaa k c b walaal ee waa haddii deen aad hore uga qaadatay oo lagugu leeyahay waxaa la rabaa inaad deentaasi iska bixiso boqolkiiba hore kun had- hore hore hore uguma qaabin laakiin hadda inaan ka qaataan rabaa baa ugu qaataa waxaa la garaaca marka d- walaal waxaad tegi kartaa bangiga ayaa tegi kartaa si aad uga soo qaadato wixii deen ah
Ee, waxaa kaloo ku weydiiyey ama k c b mpesa
ah Mhm. hay aha
sidaas inaan qaataan rabo lacagtaas inaan qaataan rabo hadda inaan qaataan rabo aad baad u mahadsan tahay shukri ee dabcan waxaan ka hadlayna ayaa waxay tahay ee dhegeyste k c b waxaa markaasi ee dadka la siiyey lix bilood oo laga soo bilaabo ama kasoo bilaabantay bishii december ee sanadkii hore kowdii bishii december kuna eg soddon iyo kowga may ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ee dabcan waxaa laga caafiyey dadka bixin waayay deemihii ay qaateen ee magacooda lagu daray liiska madow ee c r b ayaa waxaa markaasi laga saa laga codsaday ama laga caafiyey boqolkiiba konton marka waxaa laga doonaya waxay tahay inay bixiyaan boqolkiiba kontonka hare haddii lacag aad ka qaadato oo deena deentaas inaad bixin weyse boqolkiiba konton waa laga caafiyey boqolkiiba kontonka kale ee harte ayaa la rabaa inaad adiga iska bixiso ilaa soddon iyo kowga may ayaad haysataa ee iska bixi waxaad wici kartaa dhegeyste ee si aad faahfaahin dheeraada u hesho wac shukri oo kale wac nambarkan eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber eber eber aan kugu celiyo waa zero seven eleven zero eight seventy zero zero nambarkaasi wac oo kala xiriir ama whatsappka ee nambarka whatsappka ayaad iyada kala xiriiri kartaa oo isna ah waa eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber sideed toddoba eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber sideed toddoba nambaradaas kala xiriir haddii deen kale oo k c b lagugu leeyahayna waxaad markaasi ereyga c r b iyo i d nambarkaaga ayaa waxaad ku dari kartaa farinta gaaban two two five two two two two five two two nambarkaasi ku dir dhegeyste kadibna k c b iyagaa kula soo xiriiri shukri oo kale nambarkan wac eber toddoba koob iyo toban eber sideed toddoba eber eber eber nambarkaasi wac kadibna markaasi wixii faahfaahin dheeraada halkaas ayaad dhegeyste ka heli kartaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira haddii aan siiyo hallow star f m soo dhowo walaal magacaaga haye
maasha allah barnaamijka ma la socotaa walaal
waxa waa la socda masaakiinta oo la socda waa fiican tahay aha
marka waxaa leenahay walaalaheen ramadaanka khayr uu baaray mhm
insha allah intii cunto iyo inta aan sabin barakad allah ka siiyo mhm
markaas masaakiinta oo kugu dhow inay la koodiyo way fiican tahay
mhm agaag aad buu u mahadsan yahay sida wanaagsan oo uga qayb qaatay waan uga mahad celinay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doona inuu qeyb ka noqdo hallow star f m walaal soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal raadiyaha iska dami star f m hello dhegeystow raadiyaha iska dami raadiyaha haddii uu kuu shidan yahay isma maqli karayna dhegeyste waxaan kaa codsan in raadiyaha aad iska damise dhegeyste si markaasi aan si wanaagsan isugu maqalno dhegeyste raadiyaha oo kuu shidan isma maqli karayna ka faa'iideyso dhegeyste dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya inuu qayb ka noqdo barnaamijka hallow star f m halo salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
ibraahim balambala ibraahim balambala soo dhowow
walaal anu waan dhowahay mhm
walaal anu waxaan dhihi lahaa muslimiinta ha loo gargaaro dadka fuqarada ee danyarta ee ma- maalmahan ciida ma- ay- ay nagu soo beegan maadaama ciida ay nagu soo beegan tahay aha
waxaan dhihi lahaa muslimiinta dad maxaa jira iska danyar eh, oo waxba aan haysanin dadka ha loo gargaaraan dhihi lahaa walaal haye agaag aad buu u mahadsan yahay dhegeystaha si balanbala ayuu naga soo wacay waa uu ku mahadsan yahay sida wanaagsan oo uga qayb qaatay dhegeystaha kale qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa hallow star f m dhegeyste soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacday walaal soo dhowow
halo soo dhowow walaal
walaal asalaamu calaykum wacalaykum salaam
sidee tahay waan fiicanahay walaal alxamdulilah kordigal dhammaantiin ma salaam haye waan kaa qaadnay aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystahaasi sida wanaagsan uga qayb qaatay oo uu ku mahadsan yahay adeega posta basel waa adeeg aad qiimihiisu awoodi karto laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa kuu sahlaya in dukumentiya iyo alaabta noocyadeeda kala duwan aad u dirtid gudaha iyo dibadda dalka adigoo adeegsanayo xafiisyada posta kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka posta basel waa hab fudud oo ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aad u wanaagsan waxaad u diri kartaa alaabta adigoo adeegsanaya adeega posta basel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo adduunka ah posta basel waa hab la awoodi kara oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo boostada si caalami ah waxaa jira laba nooc oo basel ah adeegan si dhab ah waxaad uga heli kartaa waddan kasta oo caalamka ah miisaanka ugu badan ee loo diri kara caalamkana waa soddon iyo kow dhibic shan kiilo macaamiilku waxa uu soo gelaya xafiiska boostada alaabta uu diraya ayuu ku qoraya magaca cinwaanka boostada cinwaanka deegaanka iyo nambarka telefoonka iyo cinwaankiisa marka macaamiilku waxa uu buuxinayaa foomka caddaynta macaamiilka kaasi oo faahfaahinaya waxa ku jira baselka iyo qiimahooda sarkaalka boostada waxa uu xaqiijinaya waxa ku jira miisaanka ee waxa ku jira waa uu miisaamayaa macaamiilku waxaa la siinaya rashiid oo faahfaahinaya nambarka raadraaca alaabta macaamiilku wuxuu alaabta kala socon karaa shabakada bosta bosta kenya ayaa gudaha dalkani kenya ku leh in ka badan shan boqol oo xafiis iyo boqol iyo siddeetan dal caalamka oo dhan bosta kenya waxay ku leedahay ramadaan mubaarak adeega kale ee barnaamijka qaybta ka adhegeysta ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan kubcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaala adeegii internetka si dhammaan dadka ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga joogo waa goormaheda dhegeyste waa marka aad haysato telefoonka casriga ee smartphoneka loo yaqaano si aad uga faa'iidaysato adeegii internetka ee safaricom ay kugu tala gashay maadaama ramadaan lagu guda jiro dhegeyste waxaad jeceshahay inaad ehelada iyo asxaabta la sheekaysato oo aad waraysato adeegii internetka safaricom waxay ku siinaysaa laba g b oo dhaato ah iyo isticmaalka qariirada google oo bilaasha intaba waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees si aad uga faa'iidaysatid dhegeyste oo aad uga tixraacdid si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo ka heli kartaa adeegan applicathonka my safaricom iyo shabakada safaricom ee w w w safaricom com kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna sii xulo eber ama zero oo adeega internetka aad u baahnayd ah khariirada google ee m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aaddo meel waliba adigoonan wakhti kaa lumin sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegaysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka hablaha qudhooda maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaado oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga joogo maantaba garaac star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeysta ood uga tixraacdid si aad u hesho laba g b oo dhaato ah boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo adeegani ka heli kartaa applicathonka my safaricom iyo shabakada safaricom ee w w w safaricom com guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeri barnaamijka hoggaankaysta anigoo anwar maxamed ayaa idiin soo saaray halkana idinkala socodsiinay waan idinkaga mahad celini dhegeystayaasha igala qayb qaatay kuwa markaasi iska dhegeysanaya kuwa qadka ka hiiliyey intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga waa anwar maxamed baahda star f m oo isku duuban oo idin leh sidaasii nabadgelya fi amaanilah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal
la la la la